magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayo agab cusub oo ku shaqeeya soolarka cadceeda islamarkaana loogu talagalay in cunada lagu karsado si looga hortago xaalufida deegaanka munaasabada ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ka tirsan dowlada hoose ee magaalada gaalkacyo qeybta galmudug ganacsato aqoon-yahano iyo marti sharaf kale bashiir soofi oo kamid a hogaanka shirkada okabeera oo soo bandhigtay agabka cusub ayaa ka warbixiyay ahmiyadda bulshada uu leeyahay ganacsiga ka loo maalgashado waxaan lagu maalgashaday aqoontooda iyo badqabkooda marka waxaan yani shirkadan walaalaha reer kenya ka socota ay alifeen karin solar ku shaqaysa solarku waa kan aad aragteenoo guriga korkiisa la saaro ama dhulka lagu rakibo markii si kale loo isticmaalahayo biyaha markii alka laga soo saarayo iyo markii koronto laga dhalinayo guriga ku shaqeeyaan kan asagu waa solar kor kuu saaran iyo system kitchinka aad korontada gashanay sida caadiga ah oo adigu aad gaar u leedahay wuu kala weyn yahay kaa weyn oo hadda digsiga weyn leh waxaa la yidhaahdaa karinta oo maxaan ku yidhahdaa xarumaha waaweyn sida iskuulasha boodhinka meelaha ganacsiga waaweyn laga rabo allabaryada saanano ugu badannahay reer mudug oo alla barinaa ooyaal xubaan xusnaa sidoo kale meelaha waaweyno dowladdu askarta ku tababarta ama dadka la isugu geeyo raashinka u baahan waxaasoo dhan baa loo isticmaalaa waxaa kaloo jira mid kale oo geeska midig jira oo guryaha loogu talagalo shaaha iyo baastada iyo biyaha iyo wixii loogu talagalsan lagu garsado iyo mid oo makhaayadaha loogu talagalayo jabaatiga iyo sabaayada iyo sambuuska iyo baargarka iyo waxaas dhanka kale qaar ka mida mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabada ayaa si wada jir ah u bogaadiyey agabka cusub ugu fududaato caafimaad ahaanna hadda intaa wata laga sheegay oo dadka ama leeyahay ilma soo dhacay ama sanbabada ka jiran ama dee qaacay dhibkau leeyahay qofa wuxuu kuleeyahay aniga waxaan kari karaa waanka sababta waxaan leeyahay xasaasiyad waxaan ku qabaa dhib marka intaasoo dhan aan ka baxnaa ilaah idankiisa ayaan keenaynaa waa dareemi karaa bulshada waxaa kusoo laabatay culays ah in raggii waa ka dareen maamulka waa ka daray buxushii waa qaaliyooday dhibaataa dhacday buxushu dhibaatada ay geysataa ka badan xaalufka dhirta waa ogtiin roob la'aan abaarahan hadda iska taagan xaalufka dhirta ayaa u badan marka waxaan samaynay anagoo kaashanayna maamulka degmada iyo dhammaan wasaaradaha in aan raadinno xal dadkii xalkii waxay u arkeen ka ganacsanaya dhuxusha iyo kuwii jarahaya markii aan arkinay dadkii deegaanka xal waxay yidhahan dadka loo keena gaas gaas marka waxaa noo muuqata in isu xal waara uusan ahayn oo xal waara la raad